maamulka degmada yervalla ee magaalada stockholm ayaa sheegay in dooqyada hilibka loo qalo qaabka xalaasha ah aan gebi ahaanba laga heli doonin dooqyada cunto ee dhammaanba iskuullada ku yaala degmadaasi wuxuu maamulku tilaabadan u cuskaday iyadoo aanay qandaraaska ka soo qayb gelin kawaanleyda hilbaha u qala sida xalaasha ah islamarkaana buuxin karta xeerarka dhowrista xuquuqda xoolaha sida ay sheegtay shestin svenson oo ah madaxa laanta qandaraasyada ee degmada yervalla oo u warantay idaacadda sweden laanteeda af soomaaliga Ingen utav leverantörerna som inkom med anbud uppfyllde kraven på halalkött eller kunde leverera halalkött.
dadka qandaraaska soo dalbaday ma buuxin karaan shuruudaha hilibka xalaasha ah sidoo kalena kawaanada hilibka xalaasha ah qala ee buuxin kara shuruudahan xuquuqda xayawaanku wax qandaraas dalab ah nooma soo gudbin si kastaba waxaa degmada ku dhaqan dad badan oo muslimiin ah oo ay soomaaliduna ka mid yihiin waxaana tilaabadan ka fal celinaya soomaali badan oo ay ku jiraan waalidiin ay carruuri u dhigato iskuullada degmada cabdi maxamuud cabdalla oo ka mid a bulshada degmada ku dhaqan ayaan wax ka weydiiyey waxa uu kala socdo inaan iminka hilib xalaal ah laga bixin doonin iskuullada degmada yervalla waan la socnaa waana maqalnay waana tilaabo khaldan ardada soomaalida ama ardada muslimiinta oo degan kumuunka xaqay u leeyihin waxa ay leeyihiin ardada kale oo kale walow aan la heli doonin hilibkii qaabka xalaasha u qalnaa misna ma jirto sabab loo walwalo sida ay qabto shestin Därför att de får annan mat. Det finns alternativ till kött.
maxaa yeelay waxay helayaan cunno kale oo waxaa jira dooqyo kale sida kalluun khudaar iyo wixii lamid ah safiya maxamuud oo ka mid a hooyooyinka carruurta u dhigato iskuullada degmadan ayaa ka jawaabaysa waxa ku jaban inay carruurta u bayraan dhanka khudaarta iyo kalluunka oo weli kasii mid ahaan doona dooqyada laga sii heli karo iskuullada degmada khudaartii kalluunka waa ogolanaa laakiin ma- mar walba qofka hilib wuu u baahan yahay jirkiisa inuu qaato marka inay hilibkoodana ugu daraan caruurta bacdama iskoolka ay badanaa joogaan kana cunteeyaan ilmihii iskuolka inta badan waa qasab inay maalmaali u geliyaan hilibkooda laakiin inuu ahaado hilib xalaala hooye nuure aadan oo iyaduna ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ayaa marka hore doonaysa inay hubsato inuu go'aankani yahay mid ku eg degmada iyo inuu yahay mid khuseynaya sweden oo idil ama ugu yaraan stockholm oo ay degmadani ka tirsan tahay iyadoo mid kasta jawaab gooni ah u haysa marka ay timaado sida ay go'aankan ula macaamilayaan waxaan ula macaamilaynaa dee inaan ka hadalno oo sharciga wadanka haddii ay kamuunkan oo qura tahay inaan ka hadalno si fiican u buuxda uga hadalna hadday tahay wax la leeyahay sweden oo dhanna xalaal ma ka jiraysa iskuulla lagu karinayo taa dee kolle wax weyn kama qaban karno laakiin hadday tahay kamuunka uu qurata inaanu ka hadallaan wixii aanu gacan kana kasta ka geysano carruurta haddii la yidhaha wixii oo dhan vegetarian ha laga dhigo waa waa la garan karaa laakiin carruurtii aan xalaasha cunaynin waxay cunayaan hilib ee carruurtiinina waxay cunayaan vegetarian carruurtii ma cunayaan vegetarian qof waliba uu ogyahay shestin svenson ayaan mar kale weydiiyey inay soo gaareen wax ashtakooyin ah oo ka imanaya waalidiinta iyo ardayda iyo inta ay la egyihiin haddiiba ay jiraan Mycket liten. Väldigt få reaktioner och de föräldrar som har kontaktat kommunen har fått en förklaring och de är aad nöjda.
bay u yar yihiin waa falcelino aad u yar waxaa noo yimi laba arday iyo laba waalid waalidiinta la soo xiriiray degmaduna waxay heleen sharaxaad ay ku qanceen maxamed xaaji radio sweden